الحمd لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ma جهلنا وذكرنا منه ma نسينا darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo kowaad min suuraة النuur qaala الlaه تaعaalى إن الذيina جاءوا بالإفk cصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وaynu ku soo jirnay waynu soo haynay fii tafsiiri suurati الnuur halkan waxaa laga gelayaa qisadii la dhihi jiray qisatul ifki baa la caddaynaya ilaahay baa inoo caddaynaya gabadhii cafiifada ahayd ee daahirada ahayd ummulmu'miniin caa-isha xaaskii nebiga in abubakr sidiiq qoladii ifkiga iyo beenta iyo buhtaanka ku nabtay qisadeedii baa laga hadlaya ilaahay wuxuu yidhi in aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki ifkiga kuwa la yimid ifkigu waa aswaulkadib beenaha midda ugu xumaanta badan wey kuwa ifkiga la yimid oo xaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam buhtaanka ku nabay cusbatun waa jameeco oo minkum idinka idinka mida mu'miniinay jameeco idinka idinka mida wey mu'miniinay dee jameecadaas baa kuwana iimaanku dhabka ahaayo dad fiican bay ahaayeen laakiin simbirixday kuwana mu'mini bay iska sheeganayeenoo munaafiqiin bay ahaayeen mu'miniinta ku dhex jira labadaas iskugu jira waa dadkii kooxda ahaa wey madax waxaa u ahaa ibnu saluul ra'su nifaaq munaafaqnimada madaxeeda ninka ahaa waa la sheegi doonaayo kuwaas waa cusbatu minku laa taxsabuuhu haw malaynina qadafkaas iyo tuhunkaas sharan lakum haw malaynina shar oo lakum idinka idiin ahaaday bal iska waxaa lala hadlayaa sharan lakum qolada leeyahay waa yaa aala abibakrin reer abibakr sidiiqow ilaa gabadha waa in abubakr sidiiqa arrintaas idin soo gaadhay shar inay idin tahay hamoodinina bal iskaba dhaafa huwa kaasi khayrun lakum khayr buu idin yahay oo see khayr idinku yahay qur-aan kariim ah oo ilaahay waxyigiisi ah baa la soo dejin doonaayo arrintiinaba ka hadlaya idinkaaba qur-aanku idinka hadlaya ilaa caawaan akhrinaynaa wakaas oo lagu beri yeelayo ummulmu'miniin caa-isha waana sharaf meet u sarraysa wey ilaahay u markhaanti kacay beri yeelay shan arrimood baa meesha khayrku waa u tahay baan ihi waa mari caaisho waa la beri yeeli mar labaad karaamo ilaahay karaameeyey waxyi in arrinteeda looga hadlo ee nabiga inta manaam iyo la tusi lama dhihin gabadha waa beriye aayaad weligeed la akhrinayaa la soo deji waa labo ajar weyn inay ka helaan ifkiga iyo xumahaas lagu dul abuurtay ee la dhibay ajar bay helayaan saddex mu'miniintana mawcido iyo wacdi bay u tahay af intiqaam iyo aargoosi kuwa mujrimiinta iyo muftiriinta kuwii arrinta la yimid shanta arrimood baa ku jiraa le ilaahay wuxuu yidhi likulli imri'in mid dhammaantiis oo minhum iyaga ka mid ah maabaa u sugnaaday igtasaba uu kasbaday oo min alimi ismi iyo dembi ah axad kasta oo jameecadaa ka mid ah beenta sheegay wuxuu leeyahay maktasaba min alismi wuxuu kasbaday oo dembi ah baa dushiisa ah qof kasta wuxuu geystaa laga goynayaa wey oo dembigeedii u qoran yahay waaladii ninka midka tawallaa tawalliyey kibrahu ifkigaas weynankiis ifkigaas ninka mas-uuliyaddiisa iyo weynankeeda hogaaminayay oo minhum kooxdaa ka mid a lahu isagu wuxuu leeyahay cadaabun oo cadiimun weyn kaas waa munaafiq weyn bu aha isagu kuwan kale mu'miniin khaldamay bay ahaayeenoo markii la jeedlaa dembigii waa laga goynayaaye isaga waxa u ahaaday midkaas hogaanka ka ahaa waladii tawallaa kibrahu ninka arrinta maskaxdeeda ahaa wey oo arrinta maamulay lahu cadaabun cadiim isagu cadaab cadiima oo daran ayuu leeyahy aakhiro naaru jahannama ayuu leeyahay waa ninkaa munaafiq ah ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala lowlaa id samictumuu aayaadkaanoo dhan intaasi la soconaya dhowr iyo toban aayadood lowlaa id samictumuuhu markii aa maqasheen lowlaa halla id samictumuuhu markii aa maqasheen iftirahaas iyo qadafka la qasay gabadhaa sidiiqada ah asidiiqa bintu sidiiq gabadhaa sidiiqada ah oo sidiiq dhalay caaisha markaa maqasheen maxayna maxaysan danna almu'minuuna mu'miniintu ugu malayn raggaa iyo walmu'minaatu gabdhaha mu'minaadkaay bianfusihim naftooda khayran khayr maxaysan ugu malayn war maxaysan naftooda khayr ugu malayn oo ay arrintaa uga hor imaan waayeen khayr maxay u malayn waayeen maxay tuhunka ugu degdegeen leanna way garanayaan gabadhan iyo reerkan iyo dadkan dad sharafeed oo dhowrsan oo daahira inay yihiin oo qofka mu'minka xaqiisu waxaa weeye qofka kaloo mu'minka xumaha laga sheegayo inuusan rumaynin qofka duraya ama ceebaynaya usan horey kala wadin edbin mu'miniinta la edbinayo wey hadalkaa xun markaa maqasheen iska badaa cid kale bianfusihim iyaga naftooda maxaysan ugu malayn khayran khayr war waxaa ma dhici karaan suurtagal maa maxay u dhihi waaye oo dee markay umulmu'miniinna iyadu waaba ka sii owleysanta xagga baraa'ada waxaas inay beri ka tahay waxaa la yidhi ninka la dhihi jiray abi ayuub xaaskiisii gabadhow qabay abu ayuub alansaari baa waxay tidhi ma waadan maqal amaa tasmac maa yaquulu naasu fii caaisha abu ayuubow caaisho waxaa laga sheegaya muwaadan maqal suu yidhi waa maqlay laakiin wadaalika alkadibu waa been waxaas waa maqlay waa been buu yidhi markaasuu ugu dar wuxuu yidhi a kunti faacilatan daalika yaa umma ayuub umma ayuub yaa abu ayuub waa isqabaan moogta adugu ma samayn lahayd xumaanta hadda gabadhaas laga sheegaya caaisho zine iyo xumaan iyo gogoldhaaf ma samayn lahayd adugu saytallaa wallaahi may markaasuu yidhi fa caaishatu caaisha wallaahi khayru minka kaa khayr badan marka caaishoo kaa fiican see marka iyadaa kaa fiicane yaa see loogu warkaas loo qaadan karaa ma jiro war jira maaha marka mu'miniintu maxay sidaas kale u samayn waayeen loo dhihi lahaa waayeen sheekadii usii qaateenoo u wada wadeen maxaysan lowlaa hal lowlaa id samictumuuhu hallaa id samictumuuhu markaa maqasheen mu'miniinay danna almu'minuuna maxaysan mu'miniintu iyo walmu'minaatu ugu malayn bianfusihim khayran oo waqaaluu aysan u dhihin haadaa waxaani ifkun waa ifki ifkigaasoo mubiinun cad maxay u dhihi waayen war waxaani waa ifki waa been abuur iyo buhtaan weeye maxay la dhihi waayen lowlaa jaauu calayh lowlaa jaauu calayh hallaa jaauu calayh kuwaas iftiraha la yimid maxaysan ula dul imaanin oo u keeninin calayhi ifkiga ay la yimaadeen dushiisa biarbacati shuhadaa'a afar markhaantiya hadda qisadu siday ku timid waa xoogaa yar in la dulmaro u baahan safar baa la ahaa nebigana caaisha la socotay calayhi salatu wasalaam iyo saxaabo tiro badan nin saxaabiya waxaa jiray weligeedba meesha laga guuro oo nebiga saxaabadu ka guuraan inta ku hara hadhow isagu soo tago oo alaab haddii laga guuray haddii dariiqa markuu soo raaco alaabi dhacday haddii qof daalay ama si wax ka noqdeen oo arko weligeedba ka dambayn jiray deedna caa-isha baa ratigeedii la raray hawdajkeedii baa la saaray waxayna u qabaan dadku in ay caa-isho saaran tahay ilaa iyana ma saarneek waxa weeyaan kor bay u baxday kortag bay aadi hawdajkuna waa baxal saanoo kale ayo gura lahoo inta saa loo qaado ratiga saa loo saaro culayskii waxay la garan waayeen dumarku waxay ahaan jireen xilligaas dumar fudud oo aan hilib cuslayn deedna sidii baa lagu guuro oo lagu tegey caaisha markay soo noqotay waxay aad timid ciidankii iyo saxaabadii iyo nebigiiyo meesha ka guuray markaas waxay istiri neefkaada geelaa meeshuu ku furnaa oo laga raray bartii iska fadhi kolley waa lagu tebi doonaa markii lagu waayo sayda isku waayin waa lagu soo noqon doonaa qoladii matabina sidii bay ku tageen saxaabigiina markii waagi baryey oo wax la arki karo wuxu arkay sawaada insaanin qof madowgiis muuqaalba u muuqday deedna neef neefkiis geel inta soo kaxeeyey oo fariisiyey oo arumay buu yidhi fuul caaisha waxay tihi wallaahi inuusan ifiirin waagii hore xijaabku isa soo degi jirin buu arki jirayo markuu gartay inaan xaaskii rasuulka ahay wuuba yaabay subxaana allahi buu hadhow markuu gabadhii keenay oo nebigii saxaabadii meeshay degeen uu geeyey markaa weeye marka ay dhaheen labadan qof waa isla hareen xumaan bay iskula hareen oo ifkiga iyo zinada iyo balaayada ay ku ganayaan sheekadu horta waa sidaas aayaadku ay ka hadlayaan xadiid dheer baa ku soo arooray xadiid dheer ayaa ku soo arooray oo ku yimid markaa dad mu'miniinoo kooxa oo saxaabadii ka mid oo rag iyo dumar iskugu jira oo nebiga gabar dumaashadiisa ay ku jiro oo xasaankii gabyaaga ahaa uu ku jiro oo ninkan isagu munaafaqa uu ku jiro dadka waxay ahaayeen caaishana waa dambeba ka war heli doontaa sheekadu dadka iska dhex maraysaa waa dambe markii meeshii la tegay xanuunsatay kaasi waxay dheheen waxay la xanuunsatay waaba ilmaha caloosheeda galoo waa wallacowakaa maba oga iyadu deedna keliya waxay arki weyday nebiga naxariis badan ku arki jidhay iyo sheekadii iyo wixii walba nebiga ka weyn waadan baa markaas gabar baa u sheegtay misdax ninkii la dhihi jiray hooyadiis ayaa waxay tiri waadan la socon xogti ninkaasna raggii ifkiga ka qayb qaatay bu ahaa abubakar habreetii baa dhashay guriga abubakar buuna ku noolaa nin fiican buu ahaa laakiin arrintaas ka qayb qaatay gabadhaasaaba sheekada u sheegtay lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa maxaysan ula dul imaanin fain lam yatuu haddaysan la imaan bishuhadaa'i shuhadada haddaysan la imaan waxay sheeganayaan wuu markhaanti kaca fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi ilaahay agtiisa hum iyaga unba alkaadibuuna iyagaa beenaalayaal ah walowlaa fadlu llahi ilaahay fadligiisu hadduusan jirin calaykum dushiin u ku tafadula iyo waraxmatu ilaahay raxmadiis idin naxariisay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati iyo aakhira labadaba kuwa caaisho shanigeeda dhex dabaashayow fadliga ilaahay iyo raxmadda ilaahay haddaysan jidheen ee ilaahay idiin raxmaday adduun iyo aakhira labadaba lianna ciqaabkii laydinma soo dedejin waa laydiin kaashi cuquub laydinma dedejin lamasakum waxaa idin taaban lahaa lowlaada jawaabkeeda fii maa kii afaadtum aad dhex dabaalateen ama afaadtum aad dhex mukhuurateen fiihi dhexdiisa waxaa dhex mukhuurateen oo ifkiya waxaa idin taaban lahaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ayaa idin taaban lahaa ilaahay laakiin fadligiisa iyo raxmaddiisa ayaa laydinka daayay lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa afadtum fiihi cadaabun cadiim id wakhtigoo idin taaban lahaa lamasakum id xilli buu idin taaban laha ama fii maa kii ku xir afadtum fii aad dhex dabaalateen id wakhti aad dhex dabaalateen talaqawnahu tatalaqawnahu aa kaa la kulmayseen ifkigaa bialsinatkum carabadin marka carabadiinna aa kula kulmayseen oo qaarkiin qaar warka u marinayey oo aa ku sheekaysanayseen waxaa qalbigooda ma gelina laakiin carabkaa laga cabiray baa lihi id talaqawnahu bialsinatkum carabadiina laga cabira tanna waxaa layidhi wa taquuluuna aad dhahayseen biafwaahikum afafkiinna qalbiga lama sheegin afafka aad ka dhahayseen maa shay laysa lakum uusan idinku ahaan bihi shaygaba cilmu waxaydnaan ogaal iyo cilmi iyo waxba aydnaan u hayn markii aad afka kaga tiraabayseen oo wataxsabuunaha aa u malaynayseen hayinan wax iska fudud dembi yar baa moodayseen walxaal huwa isaguna cinda allaahi ilaahay agtiisa cadiimun mid weyn uu yahay dad beri ah oo aan xuma ogeyn oo samayn oo ku lug lahayn waxaas lagu sheegaa waa wax weyn ilaahay agtiisa dembiyada waa weyn ayay ka mid tahay dadka cirdigooda iyo sharaftooda lama dhaawaco lama dildillaacsho oo xumaantaa laguma sheego canaantaasaa la soo sheeshay saddex meelood id talaqownahu markaad la kulmayseen tatalaqowna waxa weeyaan aada isweydweydiinayseen carabadiin oo aada isweyd ku sheekaysanayseen markii labaad aa ku hadasheen markii saddexaad aa yaraysateen waa moodeen dembi iska yar isagoo dembi weyn ilaahay agti ka ah ilaahay wuxuu yidhi walowlaa id samictumuuhu markii aa maqasheen walowlaa qultu walowlaa qultu haddaa saa usoo boodo walowlaa qultu maxaynaan u dhihin id waktigii samictumuuhu aa maqasheen warkaas ifkigaa maxaynaan u dhihin maa yakuunu nooma ahaanin lanaa hanaga laa'iq iyo dow iyo munaasab nooma ah an natakallama inaan ku hadalno bi haadaa midkaas war maxaasaa u dhihi weyday walowlaa id samictumuuhu markaa maqasheen qultu maxaynaan u dhihin maa yakuunu lanaa hanaga nooma ahaanin an natakallama inaan ku hadalno bi haadaa waxaas ifkigaas iyo been abuurkaas dow iyo laa'iq iyo munaasab midna nooma ahaanin laa yembaqii lana dow noomaha inaan waxaa ku hadaaqno ku hadalno maxaynan saa u dhih subxaanaka ilaahu nasahnaantaada maxaynaan u dhihin subxaanaka nasahiddaada nasahnaantaada haadaa kaasi buhtaanun wey been abuur cadiimun oo weyn waxaa xaaska rasuulka lagu dul sheegayo buhtaanun cadiimun sidaas maxaynaan u dhihin subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim marka tacajubka meesha ku jiro baa subxaana waa la subxaana allah ama subxaanak haa wixii lala yaabo subxaana allah subxaanak ama waxaa la allahu akbar labadaba waa la yidhahda subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ilaahay wuxuu yidhi yacidukum allahu ilaahay waa idin wacdinayaa wuu idin xusuusinayaa mawaacid iyo wacdiyaal shaafiyaa oo daawo ah an tacuuduu min an tacuuduu inaa u noqotaan buu idinka wacdin ama an tacuuduu can can an tacuuduu inaa u noqotaan limili kaasoo kale abadan weligeed ama yacidukum allahu ilaahay waa idin wacdinayaa an tacuuduu karaahiyata an tacuuduu inaa u noqotaan nicid la nacayo ama yacidukum allahu ilaahay baa idin wacdinaya an tacuuduu lianlaa tacuuduu saydnaa ugu noqon limilihi kaa oo kale abaddan weligeed dambe in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina oo xaq ah oo iimaanka ka run sheegaya yaa haddaad tihiin ha u noqonina weeye kaasoo kale in kuntum mu'miniin wayubayin اllahu maxaa yeele iimaanku waxaa la yidhi faina aliimaana waasicun iimaanku isagaa qofka ka celinaya can mili can mili اlbuhtaan nabidda iyo xumaantaasoo kale yacidukum اllahu ilaahay baa idin wacdinaya an tacuuduu karaahiyata an tacuuduu inaa u noqotaan limili kaasoo kale abaddan weliga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina wayubayin اllahu ilaahayna waa caddaynayaa lakum idinka alaayaati aayaadka ilaahay idiin caddaynaya oo idiin bayaaninaya subxaanaه wa tacaala saa u wacdoontaan saa u edab qaadataan wallaahu ilaahayna caliimun ilaahay weeye alla mid ogaal badan wey waxa addoommada anfacaya oo u suubada ilaahay mid ku cilmi badan wey xakiimun ilaahay wey shay kasta meesha u laaqa mid dhigo fii tadbiirihi wa tashriicihi jidayntiisa iyo maamulidiisa ilaahay xakiim buu ku yahay subxaanahu wa tacaala taasina wataa ilaahay sidaa weeyaan subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi in aladiina kuwa yuxibbuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu faaxishada iyo xumuhu inay faafto kuwa jecel fi ladiina kuwii dhexdoodana ay ku faafto aamanuu rumeeyey kuwa jecel faaxisho iyo xumaan inay ku dhex faafto kuwa iimaanka leh kuwa sidaa jecel mu'miniinta wanaagsan in faaxisho iyo xumaan ay ku dhex faafto kuwa jecel oo maxay samaynayaan wixii xumaabay faafinayaan ifkigaasaa ka mid ah zinadii baa ka mid ah munkaraadkii iyo dembiyadii baa ka mid ah kuwa sidaa jecel lahum waxaa u ahaaday iyaga cadaabun cadaab aliimun xanuun badan hadda kuwii sameeyeyba laguma dhihina xataa kuwa jecel in aladiina yuxibuuna kuwa jecel mu'miniinta xumaha la jecel inay ku dhex faafto in aladiina yuxibuuna waa leeyi kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu faaxishadu inay faafto fi ladiina kuwii dhexdooda ay ku faafto aamanuu rumeeyey lahum kuwa waxaa u ahaaday cadaabun aliimu cadaab xanuun badan bay leeyihin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda cadaab xanuun badan bay leeyihin iyo walaakhirata aakhiraba oo maxaa yihi cadaabkaas waa mare xaddii baa laga oogaya ilaa xumaan iyo ifki iyo qadaf bay la yimaadeen adduunka xaddii baa laga jaraya waa cadaabun aliimun oo fi dunya ah aakhirana cadaabkii kalaa jira marka waxaa la yidhi qaala alxasan cuniya bi hada alwaciid goodigan hadda waxaa loola jeedaa iyo lacnadan kuwii munaafiqiintaha waxay rabeen inay rasuulka dhibaan calayh salatu slam markay gurigiisii iyo xaaskiisii ay xumaantan iyo waxaan maamulayeen ay dacaayaddan faafinayeen nebigay rabeen inay ku adeyeeyaan oo ku dhibaan wadaalika kufru wa malcuunun saaxibuh waa gaalnimo saaxiibkiisna waa mid la lacnaday sidaas wey marka lahum cadaabun aliimun bay leeyihin qolada noocaas labada daaroodba arrinkaasi bay leeyihin fi dunyaa iyo walaakhirati baa leeyihi adduunka iyo aakhiro labadaba adduunka hadda axkaamtii shareecada baa la fulinayaa oo lagu maamulayaa oo qofkii waxaa lagu dhufanayaa wixii uu mutaystay ayaa lagu dhufanayaa oo laga goynayaa waxaa la yidhi dadkaas dee waa dadku hogaaminayay ninkaas ibnu saluul cabdullaahi bin ubay ayaa la dhihi jira kuwa jecel in aladiina yuxibuuna bimacnaa yuriiduuna doonaya an tashiica inay faafto alfaaxisha faaxishadu faaxishada hadda waa zinada fi ladiina kuwii aamanuu rumeeyey alla iyo rasuul dhexdooda inay ku faafto oo dad daacada oo ilaahay dartiisa oo diintooda khaalis yeelay oo faruujtooda ilaaliyey xaaraan ka ilaaliyey sidaa hadda gabadha caaishaah iyo saxaabiga jaliilkaah safwaan baa la dhihi jiray saxaabiga say xumaanta ugu dhex faafinayaan dad indhahoodii iyo furuujtoodii xume ka ilaaliyey bay dusha ka saarayaan xumaan kuwa sidaa jecel oo doonaya lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun aliimun cadaab xanuujinaya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo cadaab naareedoo fil aakhirati aakhiro ah marka iyagu haba jeclaadeene dee way sameeyeenba weeye wixii wayba faafiyeen wey hadduu qofku hadda jecel yahay qalbiga keliya dee cadaabkaan ku mutaysanayo keliya waxa weeyaan way sameeyeen wey way faafiyeen wey dee qofka muslimkaa wuxuu ahaa manalmuslimu man salima almuslimuuna min yadihi wa lisaanih walmuhaajiruna man hajara qofkii ka haajira maa naha allaahu canhu wixii ilaahay ka reebay qofka ka haajira wey ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay yaclamu mid og weeye arrimaha oo dhan xataa dadka qalbigooda waxa ku jira kuwa xumaha inay faafiyaan jecel xataa wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogdin waxba ma ogdin wey arrintaa halkaasaa la marshay marka waxaa la soo celinaya mar labaad aayaddan soo marnay oo kaloo ilaahay fadligiisa iyo raxmadda weyn oo ilaahay addoommadiisa uu u galay ayaa la sheegayaa mar labaad oo lagu soo celinaya horta qoladaas arrintaa la timid arrintii waa laga gooy oo ciqaabkii waa la mash oo kuwii mu'miniintaha jeedalkiibaa lala dhacay abaalkoodii ayaa la mariyey waa la dahiray kuwaas kii kalena cadaabkii aakhirana waa sugayaa adduunkana foolxumuu kala tegi foolxumu ayaa ku dhacday qaar baa dadkii indhabeelay qaar baa ma garanaysaa ciqaabyo kale ku dhaceen waxyaalo waxaa ku dhacay cadaab adduun ah baa ku dhacay intoodii munaafiqiinta ahaydna dee cadaabkii aakhiro baa u dheer oo ka dambeeya oo ay sugayaan waa kuwii ifkiga la yimid wey xumaha la yimid sidaas baa xaalkoodu ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walowlaa fadlu اllaahi ilaahay fadligiisa hadduusan jireen waa jiraaye iyo fadlullaahi bimacnaa tafadulhu iyo waraxmatuhu calaykum dushiina ku tafadulay iyo waraxmatuhu naxariistiisa bimacnaa incaamuhu nicmayntiisa lakum idiin nicmeeyey iyo wa ana allaha ilaahay ra-uufun inuu yahay mid turid badan oo raxiimu naxariisasho badan sidaa haddaysan jirin lacaajalakum bilciqaabi jawaabta ciqaab buu idinlaha idiinsoo degdegi lahaa ciqaab buu idiin soo dedejin lahaa arrinta idinka timid awgeed iyo waxa aad la timaadeen darteed saas baa dhici lahayd laakiin waxaa jira fadliga ilaahay iyo raxmaddiisa subxaanahu wa tacaala ayaa taa la idinkaga dibdhigay oo la idinkaga joojiyey wey darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab